bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti xiisa badan akhyaarta hawada nagala xiriirta ay kuna soo dhawaada barnaamijka xulashada daljir waa laba iyo tobanka bisha saddexaad sanadka laba kun iyo toddobiyo toban barnaamijka xulashada daljir maanta waxaa idiin fududaysay shirkadda isgaarsiinta ee golis caamuuraha aad ku maqli doontaan barnaamijka maanta waxaa ugu waaweyn howlgalla ammaanka lagu xaqiijinayo oo ka dhacay magaalada garowe ee caasimadda puntland ganacsato ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed uu deeq lacageed ku wareejiyey guddiga abaaraha puntland odayaasha deegaanka qoton ee hoostagta degmada bandarbaylo oo sheegay in laga masuq maasuqay deeq raashin iyo biyo isugu jirtay oo deegaankaasi la gaarsiiyey iyo maamulka deegaankaasi oo ka jawaabay eedeymahaasi weriye dhaawac uu ka soo gaaray qarax gaarigiisa loogu xiray magaalada muqdisho ee caasimadda dalka qodobada dibaddana waxaa ka mida xiisadda ka dhexaysa turkiga iyo holand oo sii xumaanaysa marba marka kasii dambaysa qodobadaas iyo qodobo kale oo doora ayaad maqli doontaan dhegaystayaal barnaamijka inta uu socdo balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida iyo lakimaan mahadsaned cabdixakiim bismi illaahi araxmaan araxiim magaalada muqdisho waxaa iskuday dil ka badbaaday weriye cabdixamiid karazai oo ka tirsanaa shaqaalaha t v-ga universal ee magaalada muqdisho qaraxa weriyaha waxaa lagu xiray gaari waxaana lagula egtay degmada xamarweyne gaar ahaan kasoo horjeedka shaleemo subar ee gobolka banaadir waxaana sidoo kale dhaawacu ka soo gaaray dad shacaba oo ka agdhawaa gaariga qaraxiisa dhaawaca weriyaha ayaa wararku waxay sheegay inuu yahay mid aada u culus waxaana la tacaalaya howlwadeerada caafimaadka ciidamada booliska la dagaalanka argagixisada dalka kenya ayaa warbaahinta u sheegay inay qabteen ku dhowaad lix qof oo la tuunsanya inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab lixda qof ayaa lagu qabtay howlgal si gaar ay u fuliyeen ciidamada biliiska oo ka dhacay magaalo xibeedka milindi ee dalkaasi kenya waxaan xirnay lix qof aan ku hayno cadeymo muujinaya inay xiriir toosa la leeyihiin al-shabaabka soomaaliya ka dagaalama marka dhowaan sharciga ayaan hor keeni doonaa inta badan cadeymaha waxaan ka helay toddoba taleefon oo ay wateen sidaasi waxaa yidhi taliyaha ciidanka magaalada milindi ee dalkaasi kenya ganacsatada yaryar ee kasoo jeeda gobolada koonfur galbeed ee suuqa boosaaso ayaa siddeed kun oo dollar ugu deeqay dadka abaaruhu ay saameeyeen waxayna ku wareejiyeen lacagtaasi guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee puntland sheekh faahid xaaji nuur wareejinta lacagta ayaa waxay ka dhacday xarunta gobolka bari waxaana goobjoog ka ah guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhado ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa amar ku bixiyey in la bixiyo mushaarka shaqaalaha dowladda bisha janaayo ee sanadkan warqad ra-isul wasaaraha u qoray sihayaha wasiirka maaliyadda iyo xisaabiyaha guud ayaa la sheegay in shaqaalaha dowladda la siinayo mushaarka bisha janaayo lagana jarayo lacago qoonda ah oo loogu talagala abaaraha shaqaalaha dowladda ayaan wax mushaara qaadan tan iyo markii uu dhashay sanadkan sidoo kale waxaa ka maqan mushaar afar bilood ah oo sanadkii hore laba kun lix iyo toban iyo bilooyin dhowr ah ay lahaayeen oo ku aadanaa sanadkii laba kun shan iyo tobankii wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoosena waxay sheegeen inuu socdo diyaar garow dagaal ka dhana xarakada al-shabaab iyadoo maamulka jubbaland ay ku dhawaaqeen in maalmaha soo socda ay bilaabi doonaan howlgal ballaaran oo ka dhana xarakada al-shabaab howlgalkan ayaa muddooyinka u dambeeyay diyaargarowgiisa laga dareemaya magaalada kismaayo waxaana la sheegay inuu yahay mid isugu jira cir dhul iyadoo ay ka qayb qaadan doonaan diyaarado dagaal wararka ayaa sheegay in xalay lagu arkayay diyaarado in joog hoose ku socda deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose warkii koobna oo qeyb ka ah barnaamijka xulashada daljir waa naga intaa dib a idinku celiya barnaamijka xulashada daljir oo faahfaahsan iyo cabdixakiim xuseen xasan mahadsaned laki
adeega hoodo ee shirkadda goris waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda sidii ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan mobaylkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isagaoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaaray dhinacyada adeega teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeega hoodo
guddiga abaaraha puntland ayaa guddoomay dhaqaale gaaraya siddeed kun oo dollar oo ay ku tabaruceen ganacsatada kasoo jeeda gobolada baay iyo bakool sida uu warbixintan boosaaso inoo kasoo diray xasan haykal oo ka mid ah howlwadeennada raadiyo daljir ee boosaaso lacagtan oo cadadkeeda ay gaadhaysay siddeed kun oo dollar ayaa waxaa maanta guddiga gurmadka abaaraha ee puntland ku wareejiyey ganacsatada kasoo jeeda deegaanada ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaana ay ugu talagaleen in la gaarsiiyo dadka ay abaartu ay saameysay iyagoo sheegay ganacsatadan inay ka doorbideen in deeqdan ay gaarsiiyaan deegaanada ay kasoo jeedaan ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo ay ka jirto abaar saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada ayaa haddana taa beddelkeed waxay go-aansadeen in ay gurmadkooda ay u weeciyaan walaalahooda ku dhibaataysan deegaanada ay ka ganacsadaan ee puntland kulanka oo ka dhacay xarunta gobolka bari ayaa waxaa ugu horreyntii ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatada maanta deeqdaasi lacageed ee sideeda kun oo dollar ah ku wareejisay guddiga gurmadka abaaraha ee puntland waxaana hadalladoodii ka mid ahaa
annagoo ka jawaabayna baaqii abaaraha aanan ahayn markii ugu horreysay ee aan wax ku bixinno ay tahay markii saddexaad mid caama iyo mid gaar ah iyo hadda oo gaar ay noo tahay in aan aan garab istaagno walaalaheenna haraadan ee oonka haya in aan u garab istaagno in aan la qaybsano dhibkoodii ayaa waxaan annagoo ganacsatada reer koonfur galbeed ah aan aan is aan isku soo dubiridnay in aan ku caawino lacag dhan siddeed kun oo dollar inaan ku wareejino guddiga abaaraha ee gobolka bari sheekh fu-aad lacagtaasi puntland lacagtaasi aan ugu talagalnay abaaraha inkastoo ay abaaraha dalku dhan ay wada saameeyeen annaguna aan nahay dadkii la noolaa ganacsatada waxaan teenna ka horumarinay tii gobolka bari annagoo gobollada aan ka soo jeedno maanta abaar xun ay ka jirto waxaan doorbidnay in aan horumarino gobolkayaga oo annagoo aan la noolnahay oo daarijil junub ah marka inaan ka horumarino gobolkeenna aan ugu talagalnay taas oo aan xaqna naloogu leeyahay waajibaadna saaranna ay tahay markii aan fiirinay dhibaatooyinka ballaaran oo ka jira waddanka ee meel walba abaarta magaceed waxaa la yidhi siman wey dhulkii aan kasoo jeednay hadda waxaa u dheer cudur baa u dheer kulan baa dadka maalin walba labaatan soddon afartan baa dhimanaysa hase ahaatee waxaan doorbidnay gobolkay aan degnayn oon ku noolayn hadda waxa weye markii horean kasoo jeednay koonfur laakiin hadda reer puntland baan nahay saas daraaddeed waxaan garanay in gacantii ugu horeysayna aysan ahayn lacagta haddaan wadno oo ah siddeed kun oo dollar oo ilaa iyo tii hore guddigii ganacsatada loo xisaaray suuqana aan ka qayb qaadanay qaybo kalena aan ugu qayb qaadanay tanna aan rabno maanta annagu khaas ku ah inaan walaalahayga dhibaataysan aan gaarsiino intaa kadib weliba waxaan damacsanahay insha allahu tacaala inaan culmaa udiinka mar raacno aan soo eegno dadka annaga dhibaatada haysato xoolahay maarata ka dhamaadeen in annagana aan kala qayb qaadano dhibka aan soo eegno oo guddiga aan raacno culmaa udiinka ayaan doonaynaa intaasi kadib waxaan leeyahay tan aysan ahayn in tii nooga dambeysay feska labaadna aan rabno maadaama qayladhaan badan ay noo imaanayso koonfur galbeed naftirkeed haddaan wax u heli karno inaan eegno culummada waxaan rabnay inaan markii hore aan yaatura aan dhahno haddee ahaatee waxaa la yidhi hal libaax dul saari yahay oo dili raba waraaba ku dile looguma dareesanaaba ka badbadatay marka saas annagana maaragtaa
sheekh fu-aad xaaji guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee puntland oo lacagtaasi ka guddoomay ganacsatadaasi kasoo jeeda maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in uu aada ugu faraxsan yahay in ay ka qayb qaataan ganacsatada gurmadka loo fidinayo dadka ay abaartu ay saameysay
ganacsatada joogta magaalada boosaaso kasoo jeeda asal ahaan deegaanada koonfur galbeed ee runtii oo gartay inay u gurmadaan walaalahooda ku dhibaataysan abaarta abaarta oo ah runtii abaar aada iyo aada baaxad u leh qof kasta oo mas-uuliyad dareemaya uu aada uga murugoonayo kollay anigu maadaama aan ka mid ahay dadka ka shaqaynaya hawsha abaarta xaqiiqada markaan idii sheego aada iyo aada iyo aad baan u baqaya anoo rajadayda ilaahay aan ku qaba subxaana wa tacala ay aada u weyn tahay haddana baqdin xoog leh maxaa yidhi ceelka ninka galay ayaa laga waraystaa runtii waxaan soo aragnay dhibaato aada iyo aad baaxad u leh dadkii oo xoolihii ka dhammaanayaan dadkii oo maxaan ku leeyahay haraad iyo gaajo inay dhintaan qarka u saaran xoolihii oo xataa haddeer dhulkii laysugu soo guuray biyo qabtay runtii si loo maamulo aan la garan karaynin waa arrin aada iyo aada u culus xanuunka laftigiisa shuban biyoodku halkana wuu ka jiraa waxaa jira cudur la yidhahda iswad oo hargab iyo qandho iswata ah waxaa jira kaduudiya xanuun la yidhaahdo waxaa jira nafaqa daro ka muuqanaysa hooyooyinka ilmaha haysta iyo hooyooyinka xaamilka iyo dadka da-da ah marka waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa ganacsatada sharafta leh ee soomaaliyeed ee hareerahayga ka muuqda ee aan saaxiibada nahay walaalaha nahay halkan aan wada joogno oo runtii gartay oo yiri gurigii aan ku dhalanay marka iyagii hore maanta dhibaataa ka jirta waa run annagaa og yani waxa weye maanta gobolada khaasatan baay iyo bakool ilaa gado abaar waxaa ka jirta marna aan caadi ahay yani waxaan u arkaynaa wayutiruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa iyagoo gaajo u qaba oo walaalkood iyo hooyadood iyo aabahood u baahan yihiin inay dheheen dadka walaalaha iyagaa oo soomaaliyeed oo aan dhex degannahay oo aan ku dhex noolnahay wada shaqaysano iyagaa alla ilahi nagu dhow iyagaan hormarinayna aada iyo aad bay umahadsan yihiin ilaahi subxana wa tacala waxaan uga baryayaa meesha ka bixi wax ka khayr badan alla in ugu bedelo gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed ulcisdhado ayaa dhankiisa uga mahad celiyey ganacsatada doorka ay ka qaateen gurmadka waxaana uu sheegay in ay tahay tallaabo ku dayasho mudanna isagoona sheegay in labada maamul ay ka shaqayn doonaan sidii la isugu gurman lahaa
waxaan aada iyo aada saaka ugu faraxsanahay ganacsatada halka fadhiga oo asal ka soo jeeda muxuu ahay dowlad goboleedka koonfur galbeed oo halka degan kana mida jambarka muxuu ahaye fugta ganacsiga puntland oo saaka xilqaan iyo dadnimo iyo daacadnimo ku muujiya halka ee lacagta iminkana hortaalla ugu deeqay walaalahooda ku dhibaataysan ee abaaruhu ku hayaan iyo muxuu ahayde biyo la-aantu gobolada muxuu ahayde puntland oo ay iyaguba ay qeyb ka yihiin oo degan yihiin iyaga waxa weeye aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa waad dareemi kartaan abaaratani soomaaliya oo dhan waxa weeye caam weeye meel meel u gurman kartaa ma jirto waxaa laga yaabaa ama ay tahaba in gobollada ay ka soo jeedaan ay dhibtu ugu badan tahay oo xataa dhimasha jirto laakiin qof walba wuxuu muxuu ahay degaanku degan yahay dadku waa soomaali wax la kala leeyahay ma jiro haddii maanta ay tani aynan abaar ahayn ama dhibtu aynan ka jirin waxaa dhici lahayd hablo taloo kale ah waanu lacag ku urunayno waanu iyaga ugu gurmanayno inay halka dhi muxuahayde ka dhici lahayd horena waa u dhacday oo muxuahayde marar badan bay muxuahayde ay dhacday ganacsatada hadda hortayda fadhida ma aha markii koowaad waxaan malaynaya xamladu inta ka horreysay way ku jireen xamlad kale waa ku jireen hadda kabacdina muxuu ahayde waa ku jiri doonaa wax allaale wixii walaalahooda soomaaliyeed muxuu ahayd wax loogu ururaayo ama ha ahaadeen puntland ama ha ahaadeen meelaha kale maaha markii ugu horreysay ganacsatada ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya ay ku wareejiyaan guddiga gurmadka abaaraha deeq lacageed oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka ay abaartu ay saameysay xasan haykel idaacadda daljir boosaaso xasan haykel oo warbixintaasi boosaaso ka soo jeedinayay ayuu kaasi ahaa odayaasha deegaanka qoton oo hoos tagta degmada bandarbeyle ee gobolka karkaara oo la soo xidhiidhay raadiyo daljir ayaa ku eedeeyay maamulka deegaanka qoton inaysan waxba ka soo gaarsiin dadka deegaankaasi u hayaamay biyo iyo raashin ay culimmada puntland deegaankaasi gaarsiiyeen loona dhiibay maamulka deegaanka qoton waa siday hadalka u dhigeen odayaasha oo arrimahaasi ka hadlayana waxay dhaheen cabashadoodu waxay tahay maamulka tumada qoton waxaanu ku eedeynaynaa biyihii oo meel lagu geeyey aan haynin guddoomiyaha kuwa lacagteeda aan u dhiibanay oo diiday inaanu la qorsheyno annaga aan u dhiibanay wuxuuna diiday guddigii soo guurtada inay la qorsheeyaan oo loogu talagalay biyaha inay qorsheeyaan oo dadka baxaan gaarsiiyaan yaa lacagta yaa u dhiibay yaase keenay waxaa keenay culimaa noo keentay niman culimaabaa noo keenay sheekh maxamuud wadaad la yidhaahdo baa noo keenay wuxuu yidhi yaan idinku dhiibaa guurta waana shiriyey waxaanu yidhi guddoomiyaha noogu dhib meeshu waa tuulo sharafta ka qaalmayna guddoomiyaha leenaha guddoomiyaha noogu dhib baanu ma garad gudoomiyihii haddad u tagteen muxuu idiin sheegay guddoomiyihii haddii aan nagu nimid aanu yidhi biyihii baan qoondaynaynaa guddigaygii lasoo diray shanta iyada gobol shan nin oo guddigaa laga soo diray waxaa la yidhi qolo kasta iyada ay isdhex gasho biyaheedana cidday siisanaysa iyadaa tahay qayb waxa u hesho guddoomiyihii wuxuu yidhi waxa aniga oo arrinta aa ka gelaysaan male anaa wixii baahan biyaha siinaya idnaba ina qorsheyn mayso guddoomiye hadduu qorsheeyey tuuladana uu guddoomiye ka hayaay idinku maxaa arrintaasi aad ku dhaliilaysaan waxaanu ku dhaliilaynaa guddoomiyaha ummadda soo guudhay waxooga kama yaqaan gobol kastana waxa weeye raggiisa saasay ahay ugu dambayntii guddoomiyihii biyihii ma qaybiyey mise haddar waaye manu geeyey alaankaaniga waxay ku sugleen midna laba hayo markuu dhammaystirtay biyaha iyo biyo ku-xigeenoo markuu dhammaystirtay waxaanu dacweynay oo la yidhi guddigii la kaalay laba nin oo fotocobiyo aan ahayn guddiyadiibuu haystay oo wuxuu yidhi ii hadlo waxaad tiraadaan hawsha waa dhammayn tirada biyaha ladiin keenay meeqay ahayd soddon soddon bootay ahayd markii ka dambeysana shan iyo toban baa ka dabatay afartan iyo shantaas soo gaadhay afartan booto oo intee deegaan ah loogu talagalay gobolka degmadaasaa loogu talagalay oo shan gobol ah soo guurta waxaan nahay dadkii soo guudhada ahaa odayaashii oo dhaqatada ahaa baan lahay oona waxaa kasoo guuray gobolka garow haddaan halkaa laga lahaa dee ilaahay baa xisaabi kara ummaddu mana xisaabnayn ismana aqoon odayaashii waxaan lahaa markii uhoreysaba guddiga loo xilsaaro baan lahay waayahay deegaanka waxaa yimaada eh, waxyaalo badan oo macawinaha sida go- eh, biyaha sida eh, raashinka sida waxyaalo kale oo dad sabanfalayaala ay geeyaan Eh, waa annagu horta mina uu ilaahay runta cadeeyey yiri waxa wanaagsan qofku markuu hadlaya ilaa taalacanaya inuu sida daahirka ka hadlaa muhiima annagoo guddiga ka qoran waxaan yii waxaa la keen laba boqol oo kiis oo raashin ah waxaana iskaga soo guudhi raashinkaas hadee gurigii la dhigay iyo raggii loo dhigo markii horeysa waxay ahaayeen ragga qofka degan oo odayaashii iyo guddoomiyahooda ah wakti dama annaga naga wardish haddana waktiga wax kala tuurteen baa hada waxaan yii raashinkii kharash baa jiroodo deegaan baa jiroodo magaalaa jiro waxyaalo badan baa jiro adigu boqolkaas aaniyaan dee meel lagu kala tegey boqolkayadii baa waxaan ku qaadana annagoo dhowr gobol ah dhowrna waana la qabiyey gobolka mudug waa qabay gobolka kargaarna waa qabay gobolka eergabo waa qabay laakiin nugaali iyo markii laasahaanada maaragtay iyo muxuu dabo yaryaroo ka martiyadaa wax lagu yaayaash wixii waxaan ogaanay farsamada wax lagu wadaano inay dulmi tahay dadkana xaqiisu waxaa wax loo siin halkaas waxaan wareega arrinta wax laga bedelo yarow shukuraanna helin taas waa tii raashinkoo sidaasay iyagu aan maaragtay wax kaga wajahna haddana go-on u- u goosteen aha, dadku ma- uga mid maara u qabiyeen arrintan haddii eh, maamulkii deegaanka wax ka qaban waayey gobolkii ma la xidhiidheen gobolka karkaar mas-uuliyiin buu leeyahay waxaa igu maqaalaa in mas-uuliyiintii gobolka karkaar ay marayaan eh, qoton iyo baylo iyo deegaanada si fiican baan u baabi doonay si fiican markaa lambarkaa toos wax looga qabta maana helin ragga dayla oo degmada ah iyo ragga maaragtay gobolka oo karkaar labadaba kowdhe sax waxyaalaha marka u waaweyn waxaa ka mid ah dad beneficial ah oo maaragtay deebiida hawaa dadkii maaragtay lagu lagu marsanaya dadkii xaquuqda lahaa ama maatada ahaabaa maaragtay xag dowla iyo xag shircig oo maaragtay waxa loo soo urshiyay wixii waa la siijinaya marka siyaaraha weyaana aad baa u doondoona ninkii karkaar maalintii horena wuxuu la socday wadaadka biyaha sidee buu la socday daaweena waa laga ogaa labarkii marka sidaasaa hadda marka u jeedaa marka waxa weeye sida caadiga maaragtay inaad dadka ula socodsiisid baan u baahan lah gobolka karkaar baa ka tirsan anigu waa meeshaa qabtana waanu joognaa ma garan waxyaalaha soo dhacdhacaya markaanu ka warhamana guddi baanu samaysanay guddoomiye ku-xigeen baanu samaysanay raggii guurtida ahaa waxyaalihii ugu horreeyeyina waxaa la yidhi ragga kan tuulada wax kumanaya deegaanku iyaa jiray raashin baa jiray ilaah idankiisay waxaa waxaa jiray waxaa la yidhahda kaarad oo magaranaysaayey midna waa nimankaas ilaah idankiisa talada gama gelin haddaan wadadaa la maamulana waxaa weeye garowsha kugumaan helin oo waana uga hor yimaadeen annaga cabashuurkii sidaasay ku sugan yihiin bahidooda iska fara badan yahay gobaa malaynaysaa xilligay waqtiga xadhiga lagu jiro arrimaha aan kuusoo gudbinay sidaa weeye odayaashuna kuu sheegeen sidaa odayaashu kuu sheegeen walaalla wey ma garad anigu sool baan ahay ma garad hase yeeshee waxayagii kalena maamulka waa inaydeedna annaga waxyaalo badan bay waa tirsanayna arrintaana ka wada shirnobaan rabnaa waa wada fadhiisanay ma garan haddaan wada fadhiisanay ayaantaa boqol kor laga gooyey oo caalamkao dhan laga ogyahay oo dib loo soo celiyay waa laalan ma garan boqolkaasu waxaanu iri waxay dambe waxay guurtidu ay leedahay guddi baan u samaysanay guddoomiyana waa u samaysanay hadalkaba yee yeelan annagaa maamulanayna hadal qadarani waxba ma taro danta hadalka waa laga raacaa meeshaa soomaaliya isugu soo guuray magara waxoodana guddi iyo guddoomiye ay u samaysteen waxay ay xaq u leeyihiin inay gacanta ku dhigaan iyagoo maamushaan kooda liitaan urjisiyaasi uuriyaan ay ay waxba ka sokatooga nin walbaba ninkiisa waayeelkaa reer walba loogu dhiibo magara hadda ninkii wuxuu yidhi war waxa idinkana idinka soo tegay anigana aanu soo gaarin baa jira ninkii naafka loo qalay oo cadku ka nabay ka waayey annaga ah waxaad moodaa wixii soo tegayna inaysan soo gaarin oo jidka ku dhima ku baaba'ayaan ma garan waxaanu tirsanaynaa wax badan oo sidaanu idaacada ka maqlayno soo baxay inaysan na soo gaarin wixii hadda na soo gaaray oo annaga tulada iyada soo gaaray hadda aanu annagu ka cabnana waxaa moodaa inaysan gacantayada soo gelin meeshaa waxaa ka muuqata dhaliin baan tisanaynaa dadka iyagaa soo guurtada rankaa jooga guddi baan odayaal baan leenaha waa odayaashii ay soo wakiisheen waxa hadda kula hadlaya ma garan odayaasha deegaanka qoton oo raadiyo daljir u warramayey dhanka kale waxaanu xiriir la samaynay maamulka deegaanka qoton si aan wax uga weydiino eedeymaha loo soo jeediyey qadka taleefonka tuulada qoton ayaan ku helay guddoomiyaha tuulada qoton cawil aadan yuusuf isagoona ii sheegay in aysan waxba ka jirin eedeymaha loo soo jeediyey maamulkiisa isagoona ugu baaqay dadka inay ilaaliyaan nabadgelyada deegaanka
annaga horta waxa naloo keena waa dad baa noo keena dadkana magacyo u bixiyaan magacyaha u bixiya yidhaahdaan baanu u bixinaa al wax baa allaha ka dhiga ha yaraato habka badnaato kama bedelo maamulkoodana annagaa gacanta ku hayna nafacoodana cidii la yidhaahdo nafacooda waa leeyihiin baa nafacsata magaasa noocaasaan waxu bixinaa gudgudadeedii waxba lagama talagelin oo maamulkiiba afduubay arrimo noocaasay ka cabanayaan idinku arrintaa ka warrama meesha horta waa deegaan deegaankana dad baa ku noolaa oo joogayd waayeen dad walaalahoodana way igu yimaadeen annaga ka maamul ahaan adarka iyaga wuxuu waayey maamulka horta deegaanka dadki iska lahaabaa iska leh laakiin wixii kusoo jira waa laga wada tashan karaa oo dhibaato ma leh waana ka wada tashanaa dalinyada sawbaari carooday oo gaarisitaaga ma sheegin laakiin deegaanka ay dadka soo duulay wixii dhibaataa ama dhibhaas ama dheefaato waa ka tashanaa hadday iyo warkaa idiin sheegaan dee odayaashaa sheegaysiin kuwii aan u qabanay anagu iyagu iska soo xuleen ay yidhaahdeen hawshaa iyagaa noo qabanaya wadaajooga biyaha iyagaa wax ka bixiya raashinka iyagaa wax ka bixiya anagu waa kala fiirsan garana marka hal fiirsan garana waxaan aanaa reermihii idinkaa kala yaqaana idinkaa gobol gobol iyo qoys qoys iyo isu yaqaana saa isu gaadhsiiya saasaan marka anaga niraahdaa laakiin dee qiimo male meesha deewaan badan weeye hay-adaha caalamiga waaris waraan dawladda waaris ka dha odayaasha dhaqameedka culimadiinka kulli bulshada soomaaliya waa amaan ka dhaa oon arrimaha waa gurin karaanin oo yaan anigu macnaha iska dhigin nimanka iska difaacayo iyagana niman ninka ku kaciyo iska dhigin dad deegaanka ah waa ka shaqeeya dad dadka soo jira waa ka shaqeeya wax khilaafi kama jiraanin wadanku waa iska iska iska doola lahaan wiil baa telefon qar isla tagaa wixii la oolay baanahay waxbaa laiga dilaya waxbaa laiga xumeeya hadduu doona oranayaa intaa waa la gurin karaa oo wax ka jiraana ma jiraan warkaa lagu sheegaayo sal iyo raadnimo leh annaga reer qoton baan ahay qoton waa garanaysaa degmada dabardolo waxay jidhaa shan iyo afarta kilomitr oo maamulki waa jooga hader garabtaabki waa jooga xiriir qaybtaa jooga gudoomiyii waa jooga gudoomiye ku-xigeenki waa jooga amnigii waa jooga waxbaa laga weydiin karaa wax laga qaldo habay yaraati ma jiro dadkayga la socdana warkay idiin sheegen sal iyo raad oo leeyaa nimo ma jiro nintaasaan markay kuu sheegayaa waaya sida kale amniga dhinaca ee deegaanadii haatan xoogaa naqli loo hayaamay waa uu soo yaraaday deegaankii iyo xaalada guudi waa sidee aniga horta dadku waa soo hayaamay waktii lasoo hayaamana qabeebay ahayd adarna kuleylaa la galay aniga daawadaas inaan kuu sheegayaa oo ra-iyo dajir waxaa idiin sheegayaa iyo intay dhegeysanaysa intay dhegeysan doonto dhammaantood baan oo kalaana waa idiin sheegayaa daawadaa jidoon iyo diraaden oo xeliis iyo adkin bay bilaabeen waana laisu soo jira madi waa badan tahay orashii madi waa kafeen waayen daawudka madi waa kafeen weeye horta umada soomaaliyeed marka soo joogta waxbaa aramiyaa waxaa loo jirna degdega horta dadka allasoo looga soo gaaro waan u codsanayaa annagana ma dabooli karo de waa naga daafiyey laakiin wii sabartiyaa waa la waa la galgalaanayno haddii lahaydno soomaaliya waasa iyagoo la kala degdegan yahay waa haatan walalaasi ka jiraan laakiin hadda afarkii digiro soomaaliya laysula soo guuray qolo qolo qolo qolo soortay ama qolo qol ama qolo isdhamanaanisa welina ma jiro gudoomiyaha tuulada qoton oo khadka telefoonka iigu waramayey weli dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka xulashada dalshir oo idinka imaanaya stuudiyaha dalshir ee garowe waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdixakiin xuseen xasana ururka warbaahinta puntland ee maab ayaa garowe ku qabtay cilmi baaris ku saabsan qaabka ay gabdhaha wariyaasha ah uga qayb qaataan warbaahinta puntland cilmi baaristan ayaa socon doonta in muddo ah sida uu warbixintan uu kusoo diray waryaheena lakiman oo garowe jooga ururka warbaahinta puntland ee mab oo gacan ka helaya hay-adda free press ayaa garowe ku qabtay cilmi baaris la xiriirta xaaladda ay ku sugan yihiin gabdhaha wariyaasha ee ka shaqeeya warbaahinta puntland waxaana cilmi baaristan ay socon doontaa muddo bilooyina waxay cilmi baaristan socon doontaa muddo bilooyina waxayna tegi doonaan mas-uuliyiinta mab iyo free press deegaano kala duwan oo puntland ah guddoomiye ku-xigeenka ururka warbaahinta puntland ee mab maxamed maxamuud xaaji weel oo ugu horreyn ka hadlay kulanka ayaa sharaxay ujeedka kulankan lagu qabtay garawe iyo wuxuu ku saabsan yahay barnaamijkan sida guddoomiyaha idiin sheegay waa barnaamij muddo lasoo dherindherinayay oo sidaad boorka ku aragtaan aan ka wada shaqaynayno hay-adda meeshaan ku qoran la yidhaha free press waa barnaamij noqon doona research ama cilmi baaris loogu kuurgeli doono xaaladaha ay la kulmaan ama ku sugan yihiin dumarka wariyayaasha ama ka shaqeeya warbaahinta wuxuu noqon doonaa barnaamij saddex bilood socda iyo iyo iyo wixii lamid ah lana cusboonaysiin karo waxaa jiri doona insha allah inta barnaamijkan uu socdo ee maanta barnaamijkan aynu ku jirno doodaa jiri doona waxaa laisweydaarsan doonaa ma ahan seminaar waa furitaan barnaamij soo socda waxaa laisweydaarsan doonaa afkaar iyo talooyin ku saabsan warbaahinta iyo dumarka ama gabdhaha aan idhahday gabdhaha iyo warbaahinta marka insha allah sidaasuu noqon doonaa barnaamijka badidiisa waxaa wadi doonaa aniga iyo xogeyaha guud haddii aan la idmo idinkuna waxaad qabtaan iyo afkaartiinaad insha allah nala qaybsan doontaan marka insha allah waxaan filayaa inaad si fiican idinkuna maaragtay aada ugu dhugunuglaataan oo aada nala wadaagtaan wixii magaranaysaa aada aragteen ama wixii magaranaysaa aada la soo kulanteen insha allah diiradda waxaa lagu saari doonaa xaaladaha iyo heerarka warbaahinta ay kaga jiraan gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha puntland ka howlgala ee miidiyaha ku taxalluqa xogayaha ururka warbaahinta puntland ee maab faadimo bisle hooyana hadasha ayaa sheegtay in markan ay maab u kuur gashay marka laga yimaado shaqada isku dhafka ah qaadka u shaqeeyaan gabdhaha puntland ka howlgala ee warbaahinta ka shaqeeya shirka aynu maanta halkan isugu nimid waa daafurka barnaamijkaas oo ay ka wada shaqayn doonaan haddii rabi saamaxo bilaha soo socda maab iyo hay-adda free press unlimited wuxuuna intiisa badan la xidhiiraa oo waxaynu maanta daafuraynay ujeedka ugu weyn ay tahay bal in marka ugu horeysa waxaa muhiim noqotay in maab oo runtii wakti badanna soo jirtay annaga iyo hortayaba marakan ay bal waxoogaa xooga saarto in marka laga yimaado shaqadii isku dhafka ahayd oo la waday haweenka xaaladooda runtii si gooniyo loogu kuurgalo iyo siyaabaha loo tayayn karo shaqadoodii marka waxaa muhiim noqotay inta aan tallaabo kale la qaadin bal horta in la helo xog rasmiya manay dhicin hadda ka hor xogtaasna cid haysaa ma jirto tirada gabdhaha shaqaysa percentagekooda maaragtay meelaha ay kala joogaan barnaamijyada nooca ay galaan tayadooda xogtaasoo dhan ma jirto haddii mar aan xogta noocaasa la helinna waxaa adkaatay in halkii aan u soconnay oo ahayd in bal gabdhaha lasoo kiciyo aanay runtii suurtogelaynin barnaamijkan waa sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenku waxa weeyaan research tiiman baa bixi doona insha allah xooggiisuna wuxuu ka dhici doonaa magaalooyinka garoowe gaalkacyo iyo boosaaso haddii rabbi saamaxo meelaha kalena siyaabo kalena xog uga raadin doonaa wuxuu taaban doonaa insha allah ugu yaraan sagaal idaacadood haddii rabbi saamaxo oo maantaba aynu xulashahooda halkan ka samayn doono oo aan saddex saddex idaacadood gobolada uga uga soo samayn doono dad boqol iyo dhowr qof gaarayana insha allah wuu la hadli doonaa oo xog buu kasoo ururin doonaa runtii sidaa uu faysal sheegay waxaa jira ururo saxaafadeed inkastoo oo oo gabdhaha u gaara aanay heerkii la rabay gaadsiisanayn runtii haddana waa meel maanta aan wax ka bilaabi karno waa wax jira waxyaabaha ugu sahlan oo runtii laga faa'iideyna waxaa ka mid ahayd in shalay markii ururadaas la sameynayay tirada gabdhaha ee ka shaqaynayay saxaafadda ay ahaayeen kow iyo labo iyo saddex runtii laakiin wuxuu dhiirigeliyey wakti yar gudahood in ururo kale la sameeyey in gabdhuhu ay intii ka bateen in runtii shaqooyinka ay qabanayeen iyo boosaskii ay saxaafadda kaga jireen ay xitaa isbedeshay oo maanta la helaya gabdho saxafiyiin oo ka shaqeeya oo qabta shaqo kasta oo wiilku uu qabto kaamirada duubta wararka soo qabsada diri kara maasha allah laakiin waxaan doonaynaa intii inaan ka badsano haddii rabbi saamaxo saleebaan oo ka tirsan wasaaradda faafinta puntland oo isna madasha ka hadla ayaa la dardaarmay gabdhaha wariyaasha wuxuuna ka hadlay muhiimadda barnaamijkan halka waxaa ku qoran gender gender waa la maanay ama waa jinsi not only ma aha oo kaliya gabdho ma aha oo kaliya rag waa both of it waa labadii oo wada socda wey waa gender waa jinsi either to be male or either to be female muxuu noqon karaa male ama wuxuu noqon karaa female lab ama dhadig midkood u noqon karaa waa bararka culays gaara ha saaro gabdhaha waayo gabdhaha runtii shaqada kale shaqa culus oo adag waa shaqo khatar badan leh waa shaqo aada naftaadu laga yaaba mararka qaarkood inay halis gasho ama aba ku weydo adiga oo gudanaya waa shaqo cid walba victim yani victim buu yahay ninka wariyaha wuxuu victim u yahay dhibaato u yahay dhibano u yahay cid kasta wuxuu halis ugu jiraa waraabo kasta xataa dawcadaadu gulayso iska day libaxaw inay cunaan why why maxaa waa maxay danta laga leeyahay because sababta waxa weeye informationka ay sii daynayaan oo qarsoonaa oo bulshada ka intisaabnaa maha informationku kan loogaya maalin kasta xafad la furo iyo shir la isugu yimaado iyo maxaa barnaamij la buddugayo iyo maaha waxaa jira waxyaabo badan oo u baahan waaqaca oo jira oo bulshada ka qarsoon oo bulshada ka intisaaban una baahan in la karaargareeyo sidaa darteed waad qaateen investigation journalism course la yidhaahdo oo ah baaris oo laga yaabo salladda wasiirka inaad kala soo dhexbaxdo warqadii uu jeexjeexay sirtii ku qoreyd maxay ahayd ma hanti dawladeed buu lunsaday is there any corruption ma dhaqaala ma dhaqaalo uu lunsaday miyaa jiraa ma waxaa jiraa musuqmaasuq kale oo uu dad uu shaqada uu soo dhaweystay qaraabo kiil ahaan miyaa jira maxamed lakimaan radio daljir garawe weli dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka xulashada daljir wuxuu idinka imaanaya stuudiyaha daljir ee garawe waxaad ka maqlaysaan guud ahaan efmyada radio daljir ee soomaaliya iyo barta internetka ku leenahay ee radio daljir dot com Oh Allah the Almighty. Allahu Allah.
adeega taaj ee shirkadda golis waxaa lacag ugu diri kartaa dibadda moobilkaaga adna lagaaga soo diri karaa waa fududeeyaha biilka iyo dhaqaalaha reerku ay isweydaarsadaan xawaalada taaj waa habka ugu casrisan uguna fudud ee qarnigan macbiilkuna uu ku faraxsan yahay haddaba si aad u dirto lacag dibadda ah ama dalka isticmaal adeega taaj adoo maraya wadadan fudud si aad xawaalada dibadda ugu dirto gal akoonkaaga sahalka kadibna dooro toddoba oo ah lacag dirid kadib waxa aad ka doorataa laba oo ah xawaalada dibadda ah kadib waxa aad doorataa laba oo ah taaj international faahfaahin dheeri ah booqo dhammaan xarumaha shirkadda golis si aad uga hesho xawaalada siddeetan iyo labo labaatan iyo kow soddon ama hal labo hal
sawirqaade cabdixamiid karasaay oo ka tirsan t v-ga universal iyo laba qof oo kale ah ayaa ku dhaawacmay qarax gaari oo ka dhacay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir sida ay warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka wariyaha ayaa soo gaaray dhaawac culus waxaana loo qaaday mid ka mid a isbitaalada magaalada muqdisho iyadoo halkaasina lagu dabiibayo dhaawaca wariyahaasi oo maaha mid culus ciidamada dowladda soomaaliya ayaa goobta gaaray waxaana ay goobta ka qaadeen dhaawaca cabdixamiid iyo sidoo kale laba qof oo kale boqor cabdulaahi axmed dabagooyo oo ka mid ah ismada puntland sida weyn looga tixgeliyo ayaa waxa uu ka tacsiyeeyey geerida ku timid ugaas maxamuud xuseen bakow oo ku geeriyooday magaalada kismaayo ee xarunta jubbada hoose dabayaaqadii asbuuci tegay boqorku arrimahaasi ka tacsiyenayana waxa uu yidhi
inta allahu wainaa ilahu raajicuun dhowaan waxaa kismaayo ku geeriyooday ugaas maxamuud xuseen bakow oo reer laascaanood orijinale ahaa kismaayo waxaana ilaa saddex sac ugaas ka ahaa waxaan leenahay intii gaadhashay oo mas-uuliyadiisi iyo inta soomaaliyeed ee uu ka baxay iyo qoyskiisii iyo raaskiisiina waa uga tacsiyeynaynaa isagana waxaan leenahay ilaahay jannadii fardowsa ku ganayso awil khayrana iyo sabir iyo imaanna kasii intii oo khusraysay iyo ummadoo dhan saga kismaayoda reer kismaayodan ahaa inuu ugaas soo jiriyana oo saddex anfac ahaana anagahay aqoonbadasa ismaan ahayn oo waqtiyadeedan baan isku aragnay wuxuu ahaa nin macaan oo wanaagsan oo aan dhib lahayn oo dhibaato iyo kulayn lahayn kaasiisi ugaas kaasiisi waa sidaa yaa wax tacsiyeynayo isabada beesha guud oo dhan baa wakiiliga ahay tacsidaa mas-uuliyadayda iyo toodii baa ku hadlayaa iyo gobolka cayrba gobolka cayrba gobolada gobolada sulkaan iyo cayr waxaa kala goreeyey nin xaar ah maxamuud cabdiraxmaan loola jiray oo buriiska caqal wax ku bartay oo haddana c i d-da soomaalidii burburtay kamid noqday oo taliyo qaybigees noqday sidoo kaa kalama kalaa oo haddana barasaab ka noqday waqooyi galbeed oo mar kalena baadhabo ka noqday gubernatora ama barasaab isagana shalay baa la aasayay waxaan isagana sidaas inaad baan ku tacsiyeeynaynaa waxaan leenahay ilaahay ku banayso jabadri fardiisa ilaahayow cawr iyo cawr khayr qaba iyo sabr iyo imaano naga sii ilaahayow rabbiga qoysku ka dhitay iyo dadkii ka daryoogay sabr iyo imaan buuxada ka sii isagana jannadii ku banayso waana u tacsiyeynaa inta uu ka geryooday iyo ummadda uu ka geryooday tuutalkiisa waa tuutal ummadeed adeerow intaasaan kusoo koobaya waa taxsiina lilah waina ilaahi raajicuun hagaag dhegeystayaal weli barnaamijkii xulashada daljir ayaad maqlaysaan qaybihii dambe ee barnaamijka ayaanu kusii siqaynaa haatanna kusoo dhawaada mid ka mida warbixinada joogtada ah oo raadiyo daljir ay shacabka ku weydiiso aragtidooda ama wixii markaasi imaankooda ka guuxaya maxamuud fantaastig ayaa qareen oo ka suuq diray magacaygu waa saadiq axmed cali qandali waxaa maankayga ka gooxaya oo aan la yaabanahay dhallinyaradii gobolka karkaar ku noolaa gaar ahaan magaalada magaalada qardho badankood way tahriibeen sidaa la socotin waxayna galeen caalamkaas meel kastaba ha ahaatee caalamkaasay kulligood wada aadeen haddaba fantastigow hal dhalinyaro ah oo gobolkii magaalada qardho uu ku dhashay horumar ka sameeyey ma jirto nin feelback soo celiyey oo haddii uu de caalamka lagu ordaayo waxaa la yidhi lacagu derbiyada iska yala yaalaane intay lacagaha soo urursan hal nin oo guri ka taagay ama nolosha horumar ka sameeyey haba yaraata ma jiro marka mar kasta aan seexdo ama aan soo tooso maankayga waxaa ka guuxaya bal dhalinyaradaas hadda kuwa hadda masalan raba inay sii baxaan oo sii tagaa maxaa ka horeeya ilay ratibo ratigooda qaadkiisu leeyahay haddii ay dhalinyarada haddeer jooga ay baxaan oo ay tagaan caalamka de maxay ka keeneen sidii kuwa kale oo kale guryo aysan lahayn een isku soo sawiraayaan niyow haybad waxaad ku leedihiin dhulkiinna hooyo war dhalinyaroy aamina dhulkiinna hooyo isagaa nimcada iyo iyo barwaaqadu ay taallaa waxna ka qabsada dhulkii waxa weeye shaqo waa iska buuxdaa een cid qabata shaqooyinkiina haba yaraatee ma jirto nin kastoo dhalinyarada markaa wareystay wuxuu ku leeyahay niyo waxaa rabaa inaan tahriibo halkaa magafriya marayo dhowr iyo toban kun oo dollar buu baabiinaya hadhow tagaaya meel hungaa waa ku soo wacaya wuxuu ku leeyahay ni wax meesha yaallaa ma jiraan oo dhibxaasna marka dhalinyarada hadda joogta oo caalamka joogta iyaga lafteeda waxaan kula talinayaa inay iska soo laabtaan waddankooda aaminaan kuwa hadda joogana waxaan leeyahay war dhalinyaroy dalkiina waxa weeye maanta nimcadu isagay taallaa marka aad baa u mahadsantihiin barnaamijka maxamuud fantastic oo warbixintaasi qarre ka soo jeedinayay ayuu kaasi ahaa degmada buurtile ee gobolka nugaal waxaa ka dilaacay cudurka shuwanbiyoodka inta la huba waxaa u geeriyooday hal qof balse cisbitalka guud ee degmada buurtile ayaa waxaa la jiifiyey dad aada u fara badan oo isku jira dad waaweyn iyo caruur oo uu soo rito cudurka shibanbiyoodka haddaba xaaladda ay dadkaasi ku sugan yihiin waxaa raadiyo daljir ugu warramay doctor fahad cabdisalaan maxamuud waxaana uu sheegay in dadka isbitaalka la jiifiyey aysan haysan wax dawa ah isbitaalkana aysan u dhammaystirnayn baahiyaha asaasiga ee lagu fulin lahaa adeega caafimaadka ee dadkaasi aad baa idin salaamayaa runtii waan idinkaga mahad celinaynaa dhammaantiin iyo inaan nimid oo usoo gurmanay runtii dadkan uu shubanbiyoodka ku dhacay xaqiiqii waxa weye anigu shalay iyo darhaad iyo maantay saddexdaas maalmoodba waxa weeye waa jooga hosbitaalka involved baan shaqadiisa ku ahaa anigoo u imid runtii in bulshada aan caawiyo bulshada reer burtinle dadkayga inaan caawiyo sidaas darteed marka waxaa jira kaysaska aan qaabilnay muddadaas waxa weeye adigu dad soddon qof gaaraya bukaan ah soddonkaas qof waxa weye waxaa ugu horeeyey maalintii koowaad waxaa inoo yimid lix iyo toban qof maalintii labaadna waxaa inoo yimid toban qof maalintii ku xigtayna waxaa noo timid afar qof iyo maantay oo ayagu inoo yimaadeen afar qof soddon iyo afartaas qof wey soddon iyo afartaa qof waxay ka kala yimaadeen deegaamada buurtinle iyo degmooyinka hoos yimaada tuulooyinka buurtinle hoos yimaada dadkaas majoritygooda waxay u badnaayeen dad caruur ah iyo dad waayeel ah shubankooda wuu isku jiraa dadka waayeelka ah qeybtood waxa weeye laba iyo saddex case oo kamid ah wa waa chronic diarrhea oo xanuun ay horey usoo qabeen oo shuban ah weeye inta kale oo dadka ah waxa waa shuban biyoodkaas dilaacay maadaama marka si emergency oo aan la filayn ay ku yimaadeen hosbitaalka waxaa yaalay daawo daawadii inaaf ma ah ku filan dadkaas inay ku fargarayso oo ay runtii buuxiso intii laga rabay sidaas darteed marka agaasimaha runtii waa ku mahadsan yahay wuxuu sameeyey daawadii isagaa dalbay oo cliniga isaga dalbay si loo keeno meesha oo loogu caawiyo dadka ayadana waa ugu mahad celinayna waxaa kaloo marka jira arrimaha noocaas oo kale daawooyin kale oo lagu daaweeyo oo anti diarrheadiba ayagana jira solutioniskaas فوق علمتا waxaa sii dheer solutions kale iyo sharoobooyin iyo kaniiniyaal loogu horta lagu difaacayo ilmahaas shubanka ku dhacay lagu daaweynayo shubanka waxna waxa weye waa fooq celin oo shubanka wixii uu keenay baa lagu celinaya ilmihi waxna waxa weye wixii keenay baa la daaweynaya mabay karin wixii keenay marka laftigeedi ma dhamaystirin cusbitaalkii ma haysto daawo inaas sidoo kale waxaa jira oo ayadana carqaladaha ugu waaweyn oo inta aan joogay aan arkayna waxaa kamid a in qof i d b laga keenayo ama meel fog laga keenayo aan awood loo lahayn qofkaas wax lagu soo qaadi lahaa oo gaadiidkiiya emergency ambulance-ki in la helo oo waxa weye si loogu soo qaado dadkaas kale loogu caawiyo arrimahan oo kale haddii ay yimaadaan ayadana waa muhiim sidoo kale waxaa ayadana muhiim ah areadii hosbitaalku wuxuu ka kooban yahay departmentyo badan qaybo kamid a hadda hosbitaalkii ma ay dhisna oo dadkii waxa weye inti loo waayo meel la jiifiyo ba waxay jiifaan meeshii loogu talagalay in nerseska iyo ay fariistaan bay bay waxa weye dadkii joogaan oo ay jiif jiifaan dirime la jiifaan ya iyo go-yaasha ay guryahoodii kala yimaadeen oo laftigoodii ah go-yaal waxa weeye wasaqaysan oo cudurkii still sii faafinaya ya marka meeshaas waxaa ka maqan hosbitaalkii baahidi ahayd in dadkaas ay helaan jooradiyaal sariiro ay ku seexdaan iyo sidoo kale area ay seexdaan dhulka laftigiisii hadda meeshan way dhisan tahay laakiin ma dhamaystirma oo waa qabyo weeye weli in ayadana la dhamaystiro
majigaan afarta casho aad joogtay iyo dadkaas udhigay afarta qofa cid u dhibatay xanuunkaas ha ha ha waxaa jira hal nin oo waayeel ahaa oo dhintay aya isaguna waxa uu dhintay waxay ahayd shuban biyoodkaas iyo immune systemkiisii oo aan runtii nin waayeelana maadaama uu ha xanuuno badan horey usoo qoray historygiisii inta aan ka hayno sidaas darteed marka complicationkii baa saas keenay inuu ku dhinto ya laakin shuban biyoodka waa xanuun sahlan oo runtii laga hortegi karo lana daaweyn karo sidaas darteed waxaa kale oo ayadana shortage ah diagnosticgii qalabkii baaritaanka hosbitaalkana wuxuu u baahan yahay qalabyo baaritaan oo badan runtii markaan oo kale si loogu kala saaro differentiation loogu kala sameeyo shubanka nooca uu yahay iyo sida uu yahay waxyaabaha kaleo ayadana muhiimka ah oo aan runtii u baahnaan lahayn waxa weeye wacyigelin meel dadka loogu fidiyo sida hadday noqoto idaacaddii ama t v-gii in ay siiyaan ugu yaraan adugu shan iyo toban maalmood ya oo dadka loogu sharxayo loogu sharxayo wacyigelin aan ku siinaynana wacyigelin aan uga hortegayno shuban biyoodka haatan amuuraha dibadda ciise diblomaasiyadeed tii ugu xumayd ayaa soo kala dhex gashay labada wadan ee holland iyo turkiga kadib markii holland ay is-hortaag ku samaysay wasiirka arrimaha dibadda turkiga oo shalay booqan lahaa waddanka holland halkaasi oo ay ku sugan yihiin dad badan oo turki ah lana filayay inuu u jeediyo khudbad ku saabsan aftida loo qaadayo awoodsiinta madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayib erdogan oo dhacaysa bisha soo socota ciisada ayaana hadda maraysa meel sare kadib markii wasiirka haweenka turkiga iyana laga hor istaagay inay u tagto dadka ku banaanbaxayay safaaradda turkigu holland uu ku leeyahay waa markii ugu horreysay ee holland iyo turkigu ay isqabtaan arrimo diblomaasiyadeed inkastoo xiriir dhow aysan lahayn labada dhinac haddana weli sidan oo kale marna ma ay noqon ciise tan lamid a ayaana kala dhexaysa turkiga dowladda jarmalka oo iyana diiday inay dad turki ah oo dalkaasi ku nool laguna qiyaasay hal dhibic shan milyan inay ka qayb galaan banaanbax lagu taageerayo awoodsiinta madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayib erdogan intaa wixii ka dambeeyey waxaa xumaaday xiriirka turkiga iyo jarmalka oo madaxweyne erdogan ayaa sheegay inay jarmalku u dhaqmayaan sidii xoogagii naaziyiinta warkaasi oo jarmalku uu aada uga carooday guud ahaan iyo gebi ahaan barnaamijkii xulashada dal jira dhegeystayaal maanta waa iga intaasi barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdixakiin xuseen xasana barnaamijka waxaa idiin fududeysay shirkadda isgaarsiinta ee golis golis ku dooro hal abuur iyo horumar joogta ah nabaday